الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة waxaan ku guda jirnay risaaladii ahayd saxiixu lkalimi طayib gaar ahaan waxaan ku jirnay baabka ku tacalluqa adinka yacni al-adaan iyo qofka adinka maqlaya waxyaabaha looga baahan yahay inuu yidhaahdo xadiidu jaabir nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay man qaala xiina yasmacu nidaa'a qofkii yidhaahda markuu adinka maqlo allaahuma rabba haadihi dacwati taamma allaahuma allahayu rabba yaa rabba haadihi dacwa yeeriddan rabbigeediyo dacwadii attaammati dhammaystirnayd wasalaati alqaa'ima iyo salaada taagan ee wakhtigeeda la joogo rabbigeediyo aati muxammadan ilaahu muxamed waxaad siisaa alwasiilata wasiilo sii wasiilada waa soo marnay waa darajatun fi ljanna laa tanbagii ila licabdin min cibaadi illaah wa arjuu an akuuna ana hu xadiidka waa soo marnay soo maha nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaan rajaynayaa inaan aniga noqdo addoonkaas darajadaas ilaahay ugu talagalay subxaana wa tacala waa darajo aada u sarraysa fi ljanna waa darajo hal addoon oo addoommada ilaahay ka mida ilaahay ugu talagalay subxaana wa tacaala addoonkaasi nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam waxaan rajaynayaa inaan anugu ahaado oo halkaas aniga aan galo adinkuna ilaahay ii weydiiya wasiiladaas ilaahay halla ii weydiiyo amarkii nebiga ahaa marka calayhi salaatu wasalaam wasaluu liya alwasiila wasiilo ilaahay ii weydiiya ayaad ku dhaqmaysaa markaad leedahay aati muxammadan ilwasiila ilaahu muxamed wasiilo siiyo ilaahu darajadaa nebi moxamed gaarsiiye calayhi salaatu wasalaam waalfadiila iyo dheeraad wabcadhu allow soo saar nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam maqaaman maqaam iyo meel allow ka soo saar maqaamkaasoo maxmuudan ah mid la mahdiyo alladii maqaamkaasoo wacadtahu aad u ballanqaaday marka allah subxaana wa tacaala wuxuu ballanqaaday inuu rasuulka moxamed calayhi salaatu wasalaam ka soo saarayo maqaam maxmuud oo la mahdiyo marka waxaad leedahay wabcadhu allow soo saar nebi moxamed maqaaman maqaam ka soo saar maxmuudan la mahdiyo alladii maqaamkaasoo wacadtahu aad u ballanqaaday fi lqur'aan aad ugu ballanqaaday qofkii sidaa yidhaahda markuu adinka maqlo xallat lahu shafaacatii yowma alqiyaama maalinta qiyaamo waxaa xalaal u noqonaya buu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam shafaacadayda man qaala mantaasi jawaabteeda waa xallat lahu shafaacatii mantaas shardiyada ah jawaabteedu waa xallat lahu shafaacatii yowma alqiyaama qofkii intaa yidhaahda oo ducadan ku ducaysta markuu adinka mu-adinka dhammeeyo kadib qofkii ducadan la yimaada shafaacadayda ayaa xalaal u noqonaysa maalinta qiyaamo macnaa waa u shafeecayaa buu leehy nebigu calayhi salaatu wasalaam akhrajahu albukhaariyu xadiidkan waxaa soo saaray alimaamu albukhaari raximah ullah marka ducadan ama dikrigan waxaa lala imaanayaa markuu mu-adinka adinka dhammeeyo waxaa jirta ziyaado fii kayri albukhaariyi ku jirta cinda tirmidi wabcadhu maqaama maxmuuda aladii wacadtah inaka laa tukhlifu almiicaad ziyaadada ah inaka laa tukhlifu almiicaad waa ziyaada daciifa ziyaado sugan ma aha nebiga kama sugna calayhi salaatu wasalaam waxaa rasuulka ka sugan oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaaday waa midda bukhaari uu wariyey oo ziyaadadaas aysan la socon ducadu marka waxay ku eg tahay wabcadhu maqaaman maxmuudan aladii wacadtah intaasay ducadu ku egtaa ducada nebiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam intaasay ku egtaa وعن cabd الlahi بn cmr radي الlaه canهuma ana rajula qaala ya rasuula الlah nin baa wuxuu yidhi ya rasuula الlahi rasuulka ilaahayu ina اlmuؤadiniina yafduluunana muؤadiniintu way naga fadli badan yihiin buu yidhi ina اlmuؤadiniina muؤadiniintu yafduluunana fadli bayna dheer yihiin oo way naga fadli badan yihiin faqaala rasuulu اllaahi salى اllahu عalayhi wasalam nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi qul kamaa yaquuluun waxaad tidhaahdaa waxa mu'adiniintu ay leeyihiin oo kale fa ida intahayta haddii aad dhammayso fasal weydiiso ilaahay subxaana wa tacaala wixii aad doonto tucta waa lagu siinayaa markuu yidhi mu'adiniintu fadli bayna dheer yihiin oo alfaaddii aadaankay ku dhawaaqayaan wuxuu nebigu ku jawaabay calayhi salaatu wasalaam waxay mu'adiniintu dhahayaan adiguna dheh waa xadiidka abi saciid ayuu la mid yahin soo marnay idaa samictum aladaana faquuluu midla maa yaquulu lmuadin idaa samictum alnida'a faquuluu midla maa yaquulu lmu'adin adinka haddaad maqashaan waxa mu'adinku leeyahoo kala dhaha macnaha markuu yidhaahdo allaahu akbar allaahu akbar adigana maxaa leedahay allaahu akbar allaahu akbar waad ka daba dhehaysaa qul kamaa yaquuluun waxaad tidhaahdaa buu yidhi sida ay leeyihiin alfaadday ku dhawaaqayaan adiguna ka daba dhawaaq oo ka daba dheh fa ida intahayta haddaad dhammayso oo addinku dhammaado fasal ilaahay weydiiso tucta waa lagu siinayaa meesha waxaa laga qaadanayaa addinka markuu dhammaado kadib haddii aad ducaysato in ilaahay ducadaada ajiibayo wakhtigaa wuxuu ka mid yahay marka awqaadda ducada ilaahay ajiibaya subxaana wa tacaala sida xadiidkan iyo xadiidka ku xigaba ay tusinayaan xadiidkani waxaa soo saaray alimaam abu daawud raximah ullah qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam adducaau laa yuraddu bayna aladaani waaliqaama adducaa'u ducada laa yuraddu lama celiyo bayna aladaani waaliqaama adinka iyo aqlinka inta u dhaxaysa ducada lama celiyo lama celiyo maxaa loola jeedaa yacni ilaahay subxaana wa tacaala addoonkii barya waa ka ajiibaa oo ducada kuma celiyo baryada kuma diido bal wuu ka aqbalayaa ilaahay subxaana wa tacaala addoonkii barya adinka iyo aqinka inta u dhexaysa waa xadiidu anas ibni maalik radia allaahu canh akhrajahu abu daawud waatirmidi abu daawud iyo tirmidi ayaa xadiidkan wariyey xadiidkan marka iyo midka ka horeeya qaybtiisa dambe ee fasal tucta labaduba waxay tusinayaan bacda aladaan ama adinka iyo aqinka inta u dhaxaysa inay ka mid tahay wakhtigaasi min awqaati ijaabati adducaa wakhtiyada ilaahay ducada aqbalo subxaanahu wa tacaala waa fursad marka markuu adinka muadinku adinka dhammeeyo oo adinka aad mu'adinka ku raacdo bacda aladaanna ducadii aan soo marnay aad ku ducaysato allaahuma rabba hadihi dacwati taama kadib waxaa doonta ilaahay weydiiso oo xaaje iyo danheed leedah ilaahay subxaana wa tacaala ducada waa kaa ajiibayaa haddii asbaabihii lagaaga ajiibi lahaana aad la timaaddo waxyaabaha diidaya ducada in lagaa aqbalana aad ka marnaato ducadu aadaab bay leedahay waxay leedahay asbaab keenaysa in lagaa aqbalo waxaa ilaahay weydiisanaysa subxaana wa tacaala waxay leedahay mawaanic iyo waxyaabo diidaya in ducada lagaa aqbalo haddaa ku dhacdo macnaheedu ma aha mar walba haddaa ilaahay bariso in mar walba lagaa ajiibaya waxaad doonto aad weydiisanayso waa in asbaabihii la timaado waa ina asbaabihii la timaado waa inaadan ictidaa samaynin fi ducaa alictidaa fi ducaa waxaa ka mid ah inaad ilaahay weydiisato wax xaaraama waxyaaba muxaramaada inaad ilaahay weydiisato ood ka barido in ilaahay ku siiyo waxaas xaaraamta ah waa xadgudub ilaahayna kaa aqbali maayo ducadaa subxaana wa tacaala waxaa ka mid ah inaad ilaahay weydiisato waxyaabo aan dhacayn oo allah subxaana wa tacaala uu ballan qaaday inaysan dhacaynin inaad tidhaahdid ilaahu isii wax mustaxiila waay dhicidooda inaad dalbato waa ictidaa fi ducaa masalan inaad tidhaahdo ilaahu isoo noolay bacda almowt markaan ninto kadib ilaahu isoo noolay oo adduunyada ii soo celi falaa yastatiicuuna tawsiyatan walaa ilaa ahlihim yarjicuun rujuuc ma jiro adduun laisku soo celin maayo waa xadgudub ducada noocaas inaa ilaahay ka barido ama aad tidhaahdo ilaahu awlaad isii anigoon guursan oon reer lahayn ilaahu carruur igu irsaaq waa xadgudub maxaa yeelay ilaahay asbaabuu ku xidho guurso kadibna ilaahu carruur isii dheh marka asbaabihii waa la timid laakiin reer melihi anigoo keligayo iskaa bulo ah ilaahu carruur isii oo aan arko ilmihii oo agjeyjiifa xadgudub waay ducadaasi ducaa xadgudub waa duca saxa ma ah innahu laa yuxibu lmuctadiin buu alla aayadda ku khatimay markuu yidhi ilaahay barya si tadaruc ku jiray adinkoo cabsanayo ilaahay ka baqaya rabbi barya aayadda wuxuu ku khatimay ilaahay ma jecla kuwa xadguduba macnaheedu waa maxa marka iska ilaaliya alictidaa fi ducaa ducada dhexdeeda inaad ku xadgudubtaan iska ilaaliya marka waxyaabaha mamnuuca marka waxaa ka mid ah inaad xadgudub ku samayso ducadii asbaabaha qofka ducada looga aqbalo waxaa ka mid a daacada ilaahay istiqaamada iyo toosnaanta qofka inuu yahay qof ilaahay sharciga ku toosan allah subxaana wa tacaala nebiyullaahi muusa calayhi salaatu wasalaam iyo walaalkii haaruun markii ay ka allah subxaana wa tacaala weydiisteen inuu alla fircoon halaago ay yidhaahdeen rabbana dmis calaa amwaalihim washdud calaa quluubihim falaa yu'minuu xataa yarow alcadaab alaliim allah subxaana wa tacaala wuxuu ugu jawaabay qaala qad ujiibat dacwatukumaa fastaqiimaa ducadiinna waa la aqbalay ee toosnaada buu yidhi alla subxaana wa tacaala ku toosnaada waddada xaqa ah aayaddaa waxay yidhahdeen culimmadu waxaa laga qaadanayaa alistiqaama inay tahay sababu ijaabati ducaa toosnaanta iyo qofku inuu yahay qof sharci ilaahay ku toosan waxay sabab u noqotaa in ilaahay ducadiisa aqbalo subxaanahu wa tacaala taa cagsigeeda qofka haddii uusan ilaahay ka baqayn oo daacada ilaahay uusan ku taagnayn oo caasi yahay ayadana maanic weeye waxyaabaha diidaya in ducada laga aqbalo ayay ka mid tahay daacadana waxay kuwaxay ka qayb qaadanaysaa ducadaada in ilaahay aqbalo macsiyaduna waxay qayb ka qaadanaysaa inuu ilaahay ducadaada aqbali waayo subxaana wa tacaala walidaalika ninkuu nebigu ka sheekeeyey calayhi salaatu wasalaam ee musaafirka ahaa ee safar dheer ku jiray safar ku jiray ee gacmaha kor u taagay asigoo basaasan boorku ka muuqdo dhibkii safarka uu ka muuqdo gacmuhu kor u taagay markaasuu yidhi yaa rab yaa rab yaa rab safarku waxay yidhahdeen culummadu mashaqadiisa iyo dhibkiisu wuxuu qayb ka qaadanayaa ama uu ka mid yahay asbaabaha ducada qofka looga aqbalo mashaqada iyo dhibaatada safarka waxaa kaloo asbaabaha ducada in laga ajiibo qofka ka qayb qaadanaya ka mid ah gacmaha in kor loo qaado oo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka xishoonayaa addoonkiisoo gacmo maran inuu soo celiyo hadduu gacmaha kor ugu taago asbaabahay ka mid taha ninkaana gacmuhu kor u taagay asbaabaha ducada loogaga aqbalaya waxaa ka mid a inaad ilaahay magacyadiisa ku barido magac ka mida yaa rab waa ismun min asmaa illaah magac magaciisii buu allah ku baryey magaciisa arab yaa rabbi buu yidhi intaasoo asbaaba asoo la yimid ninkan ducadii waa looga diiday in laga aqbalo ilaahay subxaana wa tacaala waa ka aqbali waayo ducadiisa ciladuna waa maxay waa muxaramaaduu ku jiro xumaan iyo muxaramaad uu dhex fadhiyaa uu ku koray uu ku barbaaray uu ku sugan yahay wa maطcamuu xaraam wa mashrabuu xaraam wa malbasuu xaraam wa qudiya bilxaraam wuxuu cunaya waa xaaraam wuxuu cabaya waa xaaraam dharkuu labisan yahay waa xaaraam wuxuu ku soo barbaaray xaaraam muxuu yidhi nebigu calayh isalaatu wasalaam fa annaa yustajaabu lah kee sidee duco looga aqbalayaa buu yidhi midka sidee looga ajiibayaa ducadii ila xaaraamuu ku dhex jiraa marka dhanna asbaabihii waa la yimid ducada looga aqbali lahaa oo waa gacmuhu kor u taagay iyo magaca ilaahay uu ku baryey iyo dhibaatada ka muuqata dhanka kale laakiin asbaabihii maxaa ka hor yimid mawaanic baa ka hor timid waxyaaba diidaaya ducada in laga aqbalaa ka hor yimid mawaanicdii ayaa waxay ka qaalib noqotay asbaabihii keenaya ducada in laga aqbalo sidaa darteed ilaahay ducadiisa ma aqbalin subxaana wa tacaala waxyaabuu ilaahay ka baryay ilaahay kama aqbalin maxaa yeele see duco looga ajiibayaa qofka noocaasa marka toosnaanta iyo istiqaamada waxay qayb weyn ka qaadanaysaa inuu ilaahay baryadaada aqbalo subxaana wa tacaala adigoo marka asbaabihii la yimid mawaanicdii iska ilaaliyey kadibna ku dadaal wakhtiyada ducada la ajiibo fursadahaasna ka faa'iidayso sida habeenka gelinkiisa dambe bayna aladaani waaliqaama oo hadda xadiidan ku soo aroortay adinka iyo aqinka inta u dhexaysa iyo gelinka dambe ama saacadda u dambaysa min yowmi aljumuca maalinka jimcaha aakhiru saacati min yowmi aljumuca ayadana qofkii waafaqa ducadiisa ilaahay waa aqbalaya subxaanahu wa tacaala وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتان لا تردان ثنتان لبو لا تردان لما عليو يعني لما دعوي ow qallamaa turaddaani ama waxaa yar in la celiyo adducaa'u cinda annidaa in ilaahay la baryo cinda annidaa adinka agtii macnaha marka adinka la dhammeeyo in la ducaysto wa cinda alba'si iyo dagaalka agtii marka dagaalka lagu jiro aljihaad fii sabiili اllah xiina yulximu bacduhum bacdaa xiina yulximu bacduhum bacda ay xiina yashtabiku bacduhum bacda markay labada ciidan isdhex galaan waa markii gacmaha laiskula jiro macnaha oo dagaalku uu aad u socdo xaaladdaasi ayadana ducada in la celiyo way yar tahay buu yidhi nebiga alayh salatu salaam ama ducada lama celiyo labada xaaladoodba ducada ilaahay ma celiyo waa aqbalaa adinka gadaashiisa iyo markii dadka muslimiinta ah ay la dagaalamayaan gaalada fi ljihaad fii sabiili اllaah ee gacmaha laiskula jiro baryadii markaa qofkaas uu ilaahay baryo mu'minka ah ilaahay waa ka aqbalaya subxaanaه wa tacaala xaaladda dagaalka lagu jiro hadda qofkaasi waa mutar waa qof culaysi dhibaata haysata ilaahay subxaanaه wa tacaala ducadiisa waa aqbalaya iska daa qofka mu'minka ah xata alkaafir qofka gaalka ah waxay yidhahdaan culummadu fii xaalati idiraar markuu ku jiro ilahay waxaa laga yaabaa inuu ducadiisa aqbalo aman yujiibu اlmudara ida dacaah wayakshifu الsuuءa wayajcalukum khulafaaءa alard ailaahu maca allah yaa ajiibo buu yidhi allah subxaanaه wa tacaala midka dhibaataysan hadduu allah baryo midka ajiibaya waa kee jawaabtu waa allah soo maha subxaanaه wa tacala ilahay keliya ajiibi kara allah baa ducadiisa ka aqbalaya ilaahay baa dhibka haysta ka faydi kara midka dhiban oo dhibaataysan marka xaaladdaasina ducada waa la aqbala labada xaaladood ducada lama celiya buu leeyahy nebigu sala allahu calayhi wasalam calaa kullin ducada waxay yidhaahdaan culummadu waa aqwa silaax lilmu'min qofka mu'minka ah hubka uu haysto hubka ugu awoodda badan ee ugu xoogga badan waa baryada ilaahay subxaana wa tacaala insaanku awooddiisa waa xadidantah si kasta uu u caqli badan yahay si kasta waxa way u imkaaniyaad badan yahay awooddiisu way koobantaha wuxuu qaban karaa aad bay u yar yihiin laakiin ducada ilaahay subxaana wa tacaala iyo baryada alleh wuxuu ku gaarayaa waxyaabo fara badan uusan awoodi karin inuu gaaro hadduusan ilaahay baryi lahayn subxaana wa tacaala marka hubka ugu xooga badan ee qofka mu'minka uu wato waa ducaa'ullah ilaahayna waa jecel yahay in la baryo waqaala rabbukum udcuunii astajib lakum rabbigiin wuxuu leeyahay ibarya waa idinka ajiibayaa baryada iyo ducada allah subxaana wa tacaala in la baryo oo asiga aad barido wixii xaajo ah oo dana asiga aad weydiisato wuu kugu jeclaanayaa wuu kaaga raali noqonayaa ajar fara badanna waad ka helaysaa xaajadaada iyo dantaadana waad ku gaaraysaa oo ducadaas hadduu ilaahay ka aqbalo subxaana wa tacaala wixii aad doonaysan alla ku siinayaa dhanka kalena ajar iyo xasanaadaad ku leedahay nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam adducaa'u huwa alcibaada ducadu cibaado waaye ducadu waa cibaada ilaahay khayrkii looma leexin karo mana bannaano waana shirki inaad bariso cidaan allah ahayn subxaanahu wa tacaala ducada ilaahay baa loo gaar yeelaa lalama wadaago waa cibaado weeye shayguna mar hadduu cibaado yahay in allah khayrkii loo leexiyo subxaana wa tacaala waa shirki taa waxay khilaafsan tahay oo ay ka duwan tahay waxweydiisiga dadka qofka haddaad mar wax weydiisato ood mar labaad weydiisato waa ku dhibsanaya bal waxaan qiimo lahayn haddaad weydiisiga ku badiso waa kugu karaahiyeysanaya xataa waxaan qiimo lahayn agtiisa aan qiimo badan ka lahayn weydiisiga badan insaanku waa kugu nacaya laakiin ilaahay subxaana wa tacaala baryadiisa badan waa kugu jeclaanaya inaad wax badan barido ilaahay subxaana wa tacaala waa kugu jeclaanaya oo raalli buu kaaga noqonayaa basharkana waa kugu dhibsanaya nin shaacira wuxuu yidhi walow su'ila annaasu turaaba la awshakuu idaa qiila haatuu an yamalluu wa yamnacuu wuxuu yidhi dadka haddii la weydiisto ciid ciid qiimo may leeda bannaanka haddaad tagto ciidda waa la yska gurtaa sooma haddaad inta u timaadda tidhahdo warnimo ciidda meeshaan dhooban ii oggolow xoogaa inaan ka qaato oo mar kuu oggolaado oo mar labaad kuu oggolaado marka saddexaad waxaa laga yaabaa inuu ku yidhaha ciidda dhig ma qaadan kartid hadda waxba qiima kuma fadhido asiga laftirkiisa wuxuu ka faa'iidaya ma laha wuxuu leeyahy marka shaacirkan dadka haddii ciid la weydiiyo waxay ku siganayaan buu inuu inta daalaan ay kuu diidaan marka dambe ay ku yidhahdaan ciidda ma ogolin waxay ku yidhahan maya ma qaadan karti inay ku yidhaahdaan laakiin allah subxaana wa tacaala waa ku waa waa kugu jeclaanayaa baryadiisa iyo ducada aad bar aada caabudayso bal ilaahay subxaana wa tacaala inaad baryi weyso wuu ka cadhoonayaa ilaahay inaad baryi weyso subxaana wa tacaala oo ducada alla aadan la imaan ilaahay waa kaaga cadhoonaya inaad wax weydiisatana wuu kugu jeclaanayaa ilaahay subxaana wa tacaala marka ilaahay wax weydiiso duruusta uu siiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam cabdullahi bni cabaas waxaa ka mid ah fii xadiidi bni cabaas idaa sa'alta fas'al illaaha buu yidhi haddaad wax weydiisanayso ilaahay weydiiso ilaahay weydiiso basharka wax weydiisigooda intaad awoodi kartay haddaysan daruura kugu kallifin waa inaad ka maaranto inaad naftaada bini aadam wax weydiisato haddii xaajo iyo dan aad leedahay khaaliqi ku abuuray danahaaga u bandhigo subxaanahu wa tacaala asigaa awoodi kara wixii dhibaataah ee ku haysta inuu kaa rafciyo allah subxaana wa tacaalana meeshii meeshuu doonou kaa irsaaqaya addoommadaasi laftirkooda aadan waxba weydiisanayn ood iska ilaalinayso markaad ilaahay wax weydiisato waxaa laga yaabaa adoon wax weydiisan inuu ilaahay ayaga wax kugu soo dhiibo dadaadan filanayn buu ilaahay kuu adeejinayaa mid iska socdaa wax kuu keenaya waxaad u baahnayd asagoo kugu baryaayou kuu keenaya laakiin su-aashaada baahidaada mar walba waxaad ku wajahdaa ila allaahi subxaana wa tacaala nebiyullaahi yacquub calayhi salaam markii wiilkiisa yuusuf arrintiisu ay ku adkaatay uu waayey wuxuu yidhi innamaa ashkuu bathii wa xusnii ila allah arrinkayga ilaahay baan u sheeganayaa buu yidhi subxaana wa tacaala murugada ii haysata culayska iyo dhibka aan dareemayo ilaahay baan u sheeganayaa subxaana wa tacaala marka ducada ilahay in la badiyo aad iyo aaday muhiim u tahay waxaadna mooddaa in badan in khaflo looga jiro ducada oo qofka markuu fursadaha wakhtiyada fursadaha uu dayaco bayna alaadaanayn fii aakhiri alleyl fi fi sujuud in ilaahay lagu baryo subxaana wa tacaala xooga waxaad mooddaa in khaflo in badan looga jirto oo markay dhib kugu dhaco ama musiiba ku soo wajahda keliya aad soo xasuusato ducada iyo baryada ilaahay subxaana wa tacaala looma baahna mar walba inaa ilaahay barido wey oo aad weydiisato khayru dunya waalaakhira adduunya aakhiraba wixii khayr kugu jiro oo wanaag uu kugu jiro naftaada ehelkaaga qara waalidkaa dadka qaraabadaada ah haddaad caruur leedahay caruurtaada risqiga ku soo gelayo iyo maalka aad helayso inuu mid xalaala ilaahay kaaga dhigo subxaana wa tacaala aakhiro oo qabri ugu sokeeyo ilaa jannada ama naar loo dhammaanayo inuu ilaahay naarna kaa badbaadiyo jannana uu kugu bishaareeyo ducadaasi ma aha marna in laga daalo ilaahay baryadii subxaana wa tacaala marna in laga caajisa ma aha baabkan markaa khulaasadiisu wuxuu ku saabsanaa adinka aladaan iyo fadlu lmu'adiniin horaana u soo marnay mu'adiniinta fadliga ay leeyihiin axaadiida ku soo aroortay yacni adinka fadliga uu leeyahay qofka addimayana fadliga uu helayo iyo ajarka faraha badan ee ku sugan fi ladaan adinka ku sugan waxa fadaa'ishaasi adinku ugu soo aroorana wax kale ma aha waa ahamiyadda adinku leeyaha wey maxaa yaele qofka mu'adinka ah waxyaaba fara badan ayuu ka tegayaa oo dadka kale ay ku mashquulsan yihiin mu'adinku wakhtiga ilaalin uga baahan yahay soo horumar badana looga baahan yahay ilaalinta wakhtiga ayaa looga baahan yahay inteenna kale waxaan iska sugannaa adinkaan iska sugannaa soo maa wakhtigii duhurkii ma la gaaray mase lama gaarin maba baarnaba adinku markuu dhaco waxaan ku garannaa wakhtiga salaadda in la joogo aqinka markuu dhaco in maaragta la joogo wakhtigii salaadda la gelayay marka dadka muslimiinta ah ee kumanaanka ama boqolaalka ah waxay sugayaan oo ay ictimaadeen oy u xil saarteen towqiidkii waa ninka mu'adinkaa waa asaa waxaa laga rabaa marka wakhtiga ilaalintiisa inuu adimo wakhtiga ugu horeeya ee duhurkii maalan uu soo galo ama salaad walba wakhtiga ugu horreeya soo gelayso si marka wakhtiga uu ogaado waa inuu qablal wakhti masaajidka yimaado waa inuu danihiisa u daayo towxiidka iyo shahaadada adinka ku jira adinka kulligiis caqiido waa adinka awal iyo aakhirba waa ictiqaad waa caqaa'id waa towxiid laga bilaabo adinka awalka ilaa aakhirkii wuxuu ku dhammaanaya waa towxiid waay marka towxiidkaasi iyo caqiidadaa saxiixa ah ayuu la jahrayaa mu'adinku markaasaa meelo fog fog laga maqlaaya waxa maqlaya marka oo jinni iyo insiba leh xadiid waxaan ku soo marnay inay umar qaati kacayaan yowma alqiyaama inuu ninkan dhihi jiray ashhadu an laa ilaaha ila allah codkiisa meelo fog ay ka maqlayeen jinni iyo insi intii maqlaysa waa umar qaati kacayaan waa fadli badan oo fil adaan ku sugan sidaa darteed qofka markuu mu'adin noqonaayo waxay dhahaan culummadu waa inuu shuruuddii mu'adinka laga rabe laga helo shuruudda waxaa ka mid ah horta qofku waa inuu yahay qof saalixa faasiq muadin laguma aamini karo qof faasiq ah oo muxaramaad iyo macaasi ku jira adin laguma aamini karo waa inuu yahay qof wanaaggu uu ka muuqdo istiqaamo iyo toosnaan lagu yaqaan alla ka cabsi lagu yaqaan waa inuu noqdo qofkaas mu'adin laakiin faasiq ilaahay caasiyey xumaan iyo dunuub ku jira in la yidhaahdo dadka u-adinoo wakhti u ilaali waa ammaano darro adinku ammaano waayo ammaanadan waxaa loo dhiibaa qof lagu kalsoon yahay mu-adinka markii la xulaayo marka waa inuu yahay qof saaxiibudiin ah oo mustaqiim ah oo toosan oo sharciga ilaahay ku dhaqma subxaana wa tacaala waa midda koowaad waana laga maarmaan marka labaad mu-adinku waa inuu yaqaano alfaadda adinka waa inuu sixi karo alfaadda adinka waa inuu sixi karo hadduu yahay qof wanaagsan laakiin alfaadda adinka aan sixi karin ma bannaano inuu mu'adin noqdo mana loo ogolo in aadaan loo dhiibo ilaa alfaadda laga saxo maxaa yeele alfaadda laxnigeedu wuxuu keenayaa isbeddel xagga macnaha ku yimaada isbeddel xagga macnaha ku yimaada culimmaduna aaday u tambiihiyaan waxaana jira meelo mucayana oo inta badan laxniga uga dhaco dadka adima qaar ka mid ah sida lafduljalaalaha oo kale lafduljalaalaha allaahu akbar kelimadda allaahu akbar mu'adiniinta qaar markuu allaahda ku dhawaaqayo waxaa laga yaabaa inuu hamsada jiido allaahu akbar inuu yidhaahdo allaahu hadduu yidhaahdo maxay meeshaa noqonaysaa istifhaam waaye su-aal waaye markaa su-aashoo ah halillaahu akbar alla ma weyn yahay su-aal ahay noqonaysaa macnihii ma isbedela mase isma bedelin laga lahaa lafdiga isbeddelaa ku yimid waa laxnii isbeddel weyn keenay waay meeshii ihbaatka ahaydoo allaa weyn ahayd macnaheedu alla miyaa weyn buu ka dhigay oo su-aala waa hamsada hadduu jiido istifhaamay isku beddelaysaa akbar qaar baa waxay yidhahdeen allaahu akbaar buu leeyahay masaajidda qaar baa laga inaa ka maqashaan akbaar akbaarna macno kale waa akbaar waxaa la yidhaahdaa oo carabiga loo yaqaanaa tabliga la tumo markii la heesayo iyo muusikada iyo waxyaabaha loo tumo akbaar la yidhahdaa luqada carabiga markii ba'da alif lagu taago meeshaasina laxni weynaa ka yimid laxni weyn baa ka yimid oo allah baa bahalkaa ah wey waa khatar soo maaha waxaa keena keliya ba'dii oo alif uu raaciyey akbaar uu isticmaalay hadduu sidaas leeyahay mu'adinku waa in laga joojiya adinka inuu sii adima ma aha waxaa ka mid ah ashhadu an laa ilaaha inuu yidhaahdo ashhadu ayadana maxaa ku jira istifhaamaa ku jira ashhadu hadduu yidhaahdo oo u jiido istifhaam bay noqonaysaa ma waxaan qirayaa wey an laa ilaaha ila allah miyaan qiraya waxa laga rabana waan qiray weeye sooma waxaan qirayaa weeye isbeddelaa ku yimid waxaa la mid a ha'da ashhadu ku jirta in la qariyo oo ashhadu an laa ilaaha la yidhaahdo ashhadu ashhadu in ha'da lasoo daahiriya la rabaa hadduu yidhaha ashhadu waa laxni adinku waa isbeddelayaa alfaadaha marka adinka ama lafdiga oo qofka mu'adinka uu ku dhawaaqayo waa in marka hore laga saxo hadduu mu'adin noqona ama uu yaqaana markiisii hore waa laga maarmaan haddii uu yahay mu'adinku mid laxni badan oo adinka ku laxninaya loo dhiibi maayo adinka waxaa la raadinayaa qof aan adinka ku laxninayn oo si fiican oo nadiifa u adimi kara calaa kulli adinku wuxuu u baahan yahay ilaalin badan wuxuuna ka mid yahay waxyaabaha ugu fadli badan lala yimaado waxaa kaloo ka mid a waxyaabaha mu'adiniinta akhtaada ay ku leeyihiin mararka qaar atalxiin fi اladaan culimmaduna ay ka digaan atalxiin fi اladaan atalxiin fi ladaan waxaa la yihahdaa jiijiidka zaa'idka ee adinka la jiijiidaayo ilaa qaarkood aad moodid ina sida heestii oo kale ay ka dhigayaan adinkii soo ugu dhawaaqaayo ama uu u jiijiidayo u celcelinaayo lafdigii halkii laamuu toban laam ka dhigayaa jiijiidkuu jiijiidaa dar culmo waxay yidhahdeen arrintaasi bidca waaye cumar bn cabdilcaziis waxaa laga wariyey raximah ullah inuu nin muadina ku yidhi adin adaanan samxan wa ilaa factasilnaa buu yidhi u arka nin adinka jiijiidaaya oo isla qalqalloocinaya markaasuu yidhi waxaa adintaa adin sahlan oo waadixa haddii kale naga fogow buu yidhi waxbaha noo adimayna ka taga adinka marka qofka muadinka adimaya waxaa la rabaa alfaadaha adinka inuusan jiijiidka ka badin ee lafdi walba intuu mudan yahay keliya uu ku ekaayo meel heblaa laga jiijiidaa deliil ma aha iyo masjid fulaana laga jiijiidaa qofka inuu yidhaahdo waxaa deliila waa inaad sharciga u noqoto wixii sharciga waafaqsana aad la timaado muadin qaldame inaad ku dayato sax ma aha marka adinka in la ilaaliyo si sharciyana loo dhowro waa muhiim qofka adimayana fadaa'il fara badanuu leeyahay fadaa'ishaas wuxuu ku helayaa waa adinka uu adimaayo fadliga uu leeyahay darteed waa inuu ilaaliya marka si fadaaishaas uu gaaro ajar fara badanna uga helo biidn illaah muadinka shardi maa inuu hal qof ahaado laba qofaa muadiniin noqon kara ka badana muadiniin noqon kara nebigu sala allahu alay wasalam muadiniin dhowra ayuu lahaa muadiniintiisa waxaa ugu mashhuursanaa bilaal oo masjidkiisa ka adimi jiray bilaal bin rabaax radia allaahu canh waxaa ka mid ahaa ibnu ummi maktuum waatuu yidhi ina bilaalan yu'adinu bileylin fakuluu washrabuu xataa yu'adina ibnu ummi maktuum taa macnaheedu waxa waaye adinka koowaada salaadda subaxnu bilaala adimi jiray adinka labaadna ibnu ummi maktuuma adimi jiray waa laba mu'adin waxay ka wada adimayaanna waa fii masjidin waaxid waa masjidkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam marka masjidka hal mu'adin ka badan wuu yeelan karaa laakiin mid walba uun mu'adiniintaasi ka mid ah waa inuu uun shuruudina laga helo qof saalixoo wanaagsanna uu yahay wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina moxamed wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin